Ku dhawaad tadhawatan haween oo danyar ah iyo kuwa baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool kaamabka ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta ku-meel-gaadhka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa loo qaybiyey dharka ciidaha iyo agab u gaar ah haweenka. Deeqdan dharka ciida ah ayaa waxay ka timid Wasaaradda Haweenka Koonfur Galbeed si maalinta farxadda ula qaybsadaan walaalahooda. Qaar ka mid ah haweenka ka faa'iideysta deeqdan ayaa u mahad celiyay Wasaaradda Haweenka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo deeqdan soo gaarsiisay.
وزارة هبيرك قبل سيري ما شاء الله إذا كنا سنيو ويفضل عن أنتين من سيادي من البادي من الكردي إن شاء الله درش وإيد إذا قيل إذا أنتين من الكردي من سيادي وساعتين بدن هو أنا عايش نبوا من سيادي من الكردي الله أنا هين أنا مجاي كم ترى ترى ما أنا بيجوني كم ها كم كجبري لها أنا نجانا تسكن أورا يتعمل لها إشياء بسيرة حوار يأكل حلقان إلى هي خيرسي dadkan oo dhabaataysan kaalmateen ka jiraan war aamanba waashiin haddana walalka iidaysidaba waashiin yaalka booraha aan masaakinta le aqoonta ka jarto meelahaa inshaabkeeka ee ereeda le lesuuka do-ayna waysiinka faraxi lahay gumaysiisay adduunyaa ka ilaysinka dhinaca kale waxaa goobta ka hadashay agaasimaha waaxda dacadiga ee wasaaradda haweenka koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana tilmaamtay in deeqdani ay gaarsiiyeen ku dhowaad toddobaatan haween ayna garab taagnaan doonaan horumarinta haweenka wayba ku madaxaa howlgadeennada wasaaradda haweenka horumarinta qowinsaanka dowladda koonfur galbeed geedmayba cunto socodroodna inuu gadoonsin haween dirow toddobaatan oo ku soo socda xaafado iyo kaamabka weliba haweenka danta u yar ee gebayba geed gadoonsahayla aqiiq iyo agab kale oo mayraas haweenka ambahan gadoonsahayla toddobaatan haweenka gadoonsahayla kaas oo qaybaha heedsa ambahanaya runtii oo haddana laka jarxila iyo maylahaas wasaaradda haweenka ay ku targalinta haweenka saytu ee dhabciidka saytu deersida maalin markii ugu horreysay oo deeqaankan oo kale ah haweenku ay u qaybiyaan wasaaradda haweenka maamulka koonfur galbeed soomaaliya